wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ee xarunta dowlad goboleedka jubbaland kusoo gebagabeeyey kulanka wadatashiga ee diyaarinta istaraatiijiyadda bahda cadaaladda soomaaliya kulankan ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka mid ah wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowlad goboleedka jubbaland dhalinyaro iyo mas-uuliyiin kale
barnaamijkan wuxuu ka socdaa waddanka oo dhan waxaana la doonayaa in la mideeyo cadaaladda waddanka station boliisku inuu helo xabsigii helo maxkamaddii helo uusan soo aadin safar usoo gelin inta cadaaladdu soo safro baabuur soo raaco oo kharash ka soo baxo inuusan u imaan baa la rabaa magaalo kale ama gobol marka taasna waxaa suuragelinaya dhallinyarada dhallinyaradu saad og tihiinba waa xooggii bulshada waa aqoontii soo koraysay waa madaxdii berri waddanka hoggaamin lahayd dadka anigu ka mid ahay waxaa laga yaabaa xilligaas aan hadda ka xisaabtamayno istraatiijiyada dajinayno inaan anigu joogino qaarkiin idinka ka mida uu joogo marka waxaa laydin samayna waddadii aada mari lahaydeen oo aad dadka ku hoggaamin lahaydeen ayaa laydin sijeexayaa waxaad ogaataan bulsho aan dhallinyaradeedu hor socon oo waxa wanaagsan aysan u horseedeyn inaysan horumar gaarayn dhallinyaradu waa xoogga iyo caqliga iyo maskaxda dadka marka waddankiina idinkaa iska leh idinkaana berri xukumayo madaxdii berri baa tihiin waxaa la rabaa wax kasta oo wanaagsan inaad ku hogaamisaan baa laydinka rabaa annaguna waxaanu idiin samaynaynaa waddadii aada mari lahaydeen haddii alla idmo si kastaba kulankan wadatashiga ee diyaarinta istaraatiijiyada bahda cadaaladda soomaaliya ayaa waxaa ka qayb gala xubno ka mid ah wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowlad goboleedka jubbaland mas-uuliyiin iyo dhalinyaro kale